أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع نعاوة وموضوع ورقها كقرا aad akrideen ama aada maqasheen bidacwa aljaahiliya dacuuha fa inahaa muntina mowduucaas magaca wata oo nuxurkiisu uu yahay mayeedhmada iyo dhawaaqa jaahiliyada lagu yaqaanay ayaad isugu baaqanaysaan idinkoo muslimiina iska daayo oo ka taga waa mid xun oo soo uraysa waa siduu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mowduucaasi inaynu ka hadalno munaasabadda keensatay waxaan filayaa inaad la socotaan dhammaanteen dhammaanteen waxaynu aragnay oo aynu maqalnay oo dhegeenna in badan kusoo dhacday dacwa aljaahiliya yeedhmada jaahiliga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka digay yaa reer hebelaay annagaa reer hebela reer hebel baa sidaasa reer hebel baa tiro badan reer hebel baa reer hebel ka xoog badan ama ka sharaf badan waa taa yeedhmada jaahiligu yeedhmada noocaasa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sida aada maqasheen dadka muslimiinta wuxuu ku yidhi iskaga taga iska daaya wax ka fiican ayaad haysataan oo walaaltinimada islaamka iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacaala idinku yeelay bi hada ddiin mowduucaas waxaanu xoogay ka horraysiin doonaa iyadoo baytulqasiidka ama halka aynu u soconna ay tahay inaynu wax ka nidhaahno dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu ay u leedahay dadka diintooda adduunyadooda aakhiradooda guud ahaan masaalixdooda iyo danahooda oo dhan waxaan ka yaro horraysiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka wuxuu ka dhigay kuwo wadaaga abtirsiin ama wadaaga xididnimo ilaahayna subxaana wa tacaala ujeeddada arrinta noocaasa ujeeddo weyn ayuu ka leeyahay haddii ujeeddada noocaasa arrintaasi ay guddo waxay noqonaysaa arrin dadka wanaag gaadhsiisa haddii ujeeddadaasi laga tallaabiyo oo la weydaariyana waxay noqonaysaa mid dhibaatadeedu ay tiro badan tahay oo aan la soo koobi karin ilahay wuxu uhi wahuwa aladii khalaqa min almaa'i bashara ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ka abuuray insaanka nudfa candhuuf aada u daciifa ilaahay baa qof ka dhigay siman oo toosan oo kaamil alkhilqa ah abuurkiisu uu dhammaystiran yahay oo laba ama dhadiga sida ilaahay xikmaddiisu ay keensatay fajacalahu nasaban wa sihraa intaa dabaed ilaahay wuxuu ka dhigay mid la abtirsiin oo ku abtirsadaa ciddii dhashay ee uu ka soo jeeday waxaa kaloo ilaahay uu ka dhigay intaa dabadeed mid guursada taasina ay sababto inuu yeesho dad ay xidid yihiin oo iyaguna qaraabo kale ah ilaahay subxaana wa tacaala se wuxuu tilmaamay insaanku nasab ha lahaado iyo abtirsiin kala duwan xidid ha lahaado iyo xigaal in dhammaantiiba uu isku masder yahay oo meelun uu ka soo wada jeedo dhammaantii wuxuu ka soo jeedaa biyahaasi daciifka ah ee aadka u liita ee bani aadamku ay quurhsadaan ee ay ka khashaafaan wax markaa uu isugu faano isagu ama xagga abtirsiin ahaan uu ku kala sarreeyaa ma jirto waayo meel buu ka soo wada jeedaaba meeshaasi wixii ay xumaan leedahayna waa wada leeyahay wixii wanaag meeshaasi ay leedahayna insaanku waa wada leeyahay wa kaana rabbuka qadiira ilaahay baa subxaanahu wa tacaala insaanka markuu abuuray labiyo dhadig uu ka dhigay waxa uu ka dhigay qabiilooyin iyo jilibo kasii farcama oo kala duwan yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay wuxuu la hadlay dadka oo dhan rag iyo dumar gaalo iyo islaam wuxuu ilaahay tilmaamay inuu abuuray dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan mid lab iyo mid dhadig oo qura kaa lab waa nabiyullaahi aadam dhadiga ay ka soo jeedaana waa hooyadeen xawa labadaas qof ee qura ayaa insaan oo dhami uu ka farcan yahay idan dhammaantood waa walaalo waa isku hooyo iyo isku aabbo oo meel bay ka soo wada jeedaan wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu intaa dabadeed baa ilaahay uu ka dhigay kuwa tarma oo noqdo qabiilooyin waaweyn iyo jilibo ka farcama maxay tahay haddaba xikmadda iyo ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay sheegitaanka dadka uu u sheegay inuu ka dhigay qabiilooyin iyo jilibo fara badan oo ka farcama oo kala tarmay ilaahay aayadda lafteeda ayuu ku sheegay litacaarafuu waa si aada isu aqoonsataan oo sida uu leeyahay mujaahid raximahullah loo yidhaahdo ninkaasi waa min bani fulaan reer hebel ayaa ninkaasi uu ka soo jeedaa oo qof waliba ciddii uu ku abtirsanaayey la garto oo nasabkiisu uu noqdo mid dadka dhexdooda la yaqaano in qofka nasabkiisu uu noqdo mid la garanayo ujeeddada u weyna ku jirtaa waxay tahay oo waxaa ka dhalanaya shareecadu ay ku dul dhistay oo ah silatu raxim inuu qofku xidhiidhiyo qaraabadiisa oo diin ahaanna u xidhiidhiyo wanaagga uu faro xumaanta uu ka reebo sida ilaah u yihi waandir cashiirataka alaqrabiin adduunye ahaana qaraabadiisa u xidhiidhiyo waxa uu ku tari karaayo uu ku taro waayo insaanku haddaanu garan cidda ay qaraaban yihiin iyo cidda ay isu dhow yihiin suurtagal uma aha inuu guto waajibkaa silaturaxim xidhiidhinta qaraabada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa si cad inoogu sheegay ujeeddada laga leeyahay nasabkan ilaahay bani aadamka u yeelaya abtirsiinta iyo barashadeedaba inay tahay inuu qofku qaraabadiisa xidhiidhiyo waxaa imaamu tirmidi uu ku wariyey sunantiisa walxaakim fii mustadrakihi walimaamu axmed fii musnadih min xadiidi abi hurayra radia allahu canh wuxuu leeyahy abu hurayra wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tacalamuu min ansaabikum ma tasiluu bihi arxaamakum wuxuu rasuulku inagu dhiiri gelinayaa in qof kastoo muslimi uu barto abtirsiintiisa oo arrintaasi waa mid islaamku uu dhiiri geliyey mana aha mid sideeda loo rabo laakiin ujeeddo weyn baa laga leeyahy ujeeddaduna waa tan rasuulku halkan uu ku sheegay waa si qofku u xidhiidhiyo qaraabadiisa markaasaa rasuulku arrintaa isagoo sii dhiiri gelinaya wuxu uhi fa ina silata araxim maxabatun fi lahl waayo xidhiidhinta qofku qaraabadiisa uu xidhiidhiya waxay keentaa dadka ehelka ahi inay isjeclaadaan waa mahraatun fi lmaal waxay sabab u noqotaa qofka xoolihiisu inay kordhaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qaraabadiisa markuu xidhiidhiyo uu ziyaadiyo mansa'atun fi lathar waxaa kaloo sabab ay u noqotaa in qofka cumrigiisu uu dheeraado oo ilaahay subxaana wa tacaala ajashiisa uu dib ugu dhigo ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay ka dhigitaanka uu ka dhigay insaanka kuwo ka soo jeeda qabaa'il iyo shucuub kala duwan waa intaa intaa haddii la dhaafiyo oo ay gaadho abtirsiintii iyo qabiiladii in laysugu faano oo laysku caayo oo sabab ay u noqoto qofku inuu xadgudbo falaysa min alislaami fii shay taasi mid islaamka ku abtirsata maaha bal hiya min amri aljaahiliya arrintaasi waxa ay ka mid tahay dhaqamadii xumxumaa ee islaamku meesha uu ka saare uu la dagaalamay ee dadkii islaamka hortii joogay ay lahaayeen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka u muujinaya sida ay waajibka u tahay inay ka hadrhaan dhaqamadii jaahiliyadoo dhan uu yidhi kullu amri ljaahiliyati taxta qadami jaahiliyada dhaqamadeedii xumaa ee islaamka iyo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa khilaafsanaa oo dhami waa kuwa lugtayda ku hoos jira taxta qadami dadka oo dhami marka la eego sharafta ay ku yeesheen nasabkooda abtirsiintooda abtirsiinta ay ku abtirsanayaan dhoobada ee bani aadam oo dhami waxay ku abtirsadaan dhoobo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay waayo dhammaantoodba nebi aadan bay ku abtirsadaan nebi aadan marka lasii dhaafo halka loo loo sii dhaafayaa waa ciid iyo dhooba ayaa loo dhaafayaa taa marka la eego bani aadam oo dhami waa isku sharaf waxba isma dheera waayo dhammaantood nebi aadan bay ka wada farcan yihin dhammaantoodna waxa hooye oo xawaa umulbashar waxaa qura ay ku kala fadli badnaan karaan ay ku kala derajo sarrayn karaan waa alumuur addiiniya waa arrimaha la xidhiidha waxa dadku ay diin ka dhigtaan waxaa markaa u derajo sarreeya ka ilaahay addeeca nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam raaca walihaada ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan suurat lakhlaaq la yidhaahdo alxujuraat dhaqamo fara badan oo xun oo islaamku uu la dagaalamay oo meesha uu ka saaray ayuu ilaahay sheegay waxa ilaahay dadka muslimiinta u diiday xanta inay isxantaan xantuna had iyo jeer aalo waxay xambaarsan tahay xaqiris qof la xaqirayo ama la liidayo waxaa kaloo si cad ilaahay ugu diiday ixtiqaaru bacdi nnaasi bacdan dadka barhkood barhka kale inay xaqiraan oo ay liidaan wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala intaaba baraarujinaya inu xusuusinayaa in xagga basharnimada laga siman yahay walihaadaba ilaahay aayaadka wuxuu ka dambaysiiyey yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa dhammaantiin waad simantihin sabab aad isu xamataan ama aada isu xaqirtaan ama aada isugu jees jeestaan ma taallo meesha dhammaantiin waxaad ka abuurantihiin ood ka farcantihiin nebi aadam iyo xawaa ee aslukum waaxid asalkiinu waa mid qura maxaa markaa keenaya idinkoo isku asala in haddana aada xaggii abtirsiinta isku kala fadishaan wa qaala calayhi salaatu wasalaam kullukum banuu aadam dhammaantiinba waxaad tihiin ilmo aadam carab iyo cajeem caddaan iyo madow gaal iyo islaam rag iyo dumar qabiiladu doonaya qofku ha ku abtirsado waxaa abtirsiintiisu ay ku dhammaanaysaa nebi aadam halkay usii dhaafaysaana waa wa aadamu khuliqa min turaab nebi aadamna waxaa laga abuuray ciid marka ina aadan baa tahay ina aadanna waxaad ka tahay ina dhoobo waa dhammaan bani aadamka oo dhan dhoobadaa markaa laga khashaafayo ee dharka laga ilaashanayo ayay ka soo jeedaan marka hore mar labaadkana waa candhuufti iyo biyihii aynu sheegnay ee maa mahiin ilaahay ku tilmaamay biyo aada u liita layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanuu cala allahi min aljuclaan wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama xaqiiqadu sidaa ay tahay ragga ku faanaya aabbayaashood ila anigu ina hebel baan ahay reer hebel baan ka soo jeedaa laandheeraanu annagu nahay dad magac iyo maamuusla baanu nahay arrintaasi way iska dayn doonaan waayo dantooda ayaa inay iska daayaan waayo waxaasi wax lagu faano maaha o wax laga siman yahayba haddii ay dayn waayaanna arrintaasi sharaf ku heli maayaan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa haddii ilaahay agtiisa sharaf ay ka waayaanna ilaahay waa dullaynaya cid ilaahay u dulleeyana cid sharfi kartaa ma jirto waman yuhin illahu famaa lahu min mukrim waxay noqon doonaan halka dulli ay ka gaadhaan kuwa ilaahay agtiisa ka liita xayawaanka aynu naqaano xaarwalwaalka ee afkiisa iyo sankiisa ku sida saxarada aadka u qarhmuun kuwa taa ka liita ayay noqon doonaan haddii qabyaaladda dadku ay iska dayn waayaan faraha ay kala bixi waayaan islaamku walaalayaal yeedhmada jaahiliyada waa in reer lagu faano ama qofka reernimo lagu liido ama lagu caayo ama lagu colaadiyo aada iyo aada buu ula dagaalamay waxaynu odhan karnaa waxay ahayd geed weyn oo aada iyo aada dadka dhexooda uga baxay islaamka ka hor islaamku markuu yimi geedkaasi xididada ayuu u siibay waxaana uu ka dhigay arrinta u weyn ee dadka isku xidhaa alraabita aliimaaniya isku xidhaha iimaanka waxaana dadka uu ka dhexaysiiyey walaaltinimo diin ku salaysan bal waxa uu ka dhigay acdamu raabit waxa u weynee dadka isku xidha inta ay adduunyada joogaan iyo markaa aakhiro loo guuro ilaahay subxaana wa tacaala la hortagaba waxaynu ogsoonnahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu kuhi fi lqur'aani alkariim inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayuunbaa walaalo ah ha kala midab duwanaadaan ha kala abtirsiin duwanaadaan meelahan sokay xagga sho waynu sheegna inay meel isugu tegayaan muuminiinta ayuunbaa walaala maxaa walaaleeyey iimaanka ayaa walaaleeyey muuminiintaasi ha noqdaan kuwii joogay wakhtiga aayaddaasi ay soo degaysay ha noqdaan kuwa iman doona wakhtiyada wakhtigaa ka dambeeyey ilaa yowmi alqiyaama inta iimaan uu ka dhaxeeyo walaaltinimana way ka dhaxaysaa arrintaasi waxay noqotay shicaar iyo halku-dheg dadku ay ku qaybsamaan oo dadkii iimaan israaciyey baa israacay oo walaalo noqday nafta isu huraaya oo cid walba iska jecel dadkii iimaanku uu kala kaxeeyey ee qaarkoodna ay ilaahay rumeeyeen iyo rasuulkiisa qaarna gaalnimada ay ku hadheen saasay u kala tegeen iyagoo ahaa dadka kuwa isugu dhow marka hore oo laga yaabo inan iyo aabbihii nin iyo xaaskiisii wahaakada nin iyo hooyadii waxaa kala kaxeeyey arrinkaas isku xidhaha noocaasi ciddii aanu isku xidhini way kala dhaqaaqeen waxay noqdeen kuwo cadaawadi ay ka dhaxayso oo aada iyo aada u kala fog oo qof aanay isku midab ahayn oonay isku qabiil ahayn ayaa uu noqday qofka muslimka ahi mid ka soo dhowaysta kii qaraabo dhow ay ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhisaayey mujtamaca muslimka ah ee uu aasay aasaasayey addawla alislaamiya tiirarkiiyo dhidibadii u taagay laga maarmaana u ah inay dowladi dhisanto mujtamac iyo bulshana horumar ay gaadho waxaa ka mid ahaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay yeedhmada jaahiliga ee ku dhisan in lagu faano nasab iyo xasab dadkana in lagu xaqiro arrinta noocaasa taa ku dhisan qabyaaladda hebel noocu doonayaba ha noqdo isku reer baanu nahay isagaanu isu dhowna hebella sifo kastoo wanaagsan ha lahaadee kala qol aanu nahay oo waanu kala fognahay arrinta noocaasa ayuu la dagaalamay islaamku waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu walaaleeyey mujtamacii isugu yimi magaalada madiina oo kala qabaa'il duwanaa wuxuu walaaleeyey ansaartii oo ah reer madiina iyo muhaajiriintii oo ah muslimiintii ka soo qaxay dhulalka kale walaaltinimo ayuu ka dhexaysiiyey walaaltinimadaasi may ahayn mid afkoo qura ah bal waxayd mid quluubtooda gashay midhaheediina ay ka muuqdeen afcaashooda waxaa ka mid ahaa dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriinta ka mid ahaa iyo sacad ibnu rabiic waxaynu ogsoonnahay see bukhaari saxiixiisa ku wariyey in sacad ibnu rabiic walaaltinimadaa isagoo ka dhab sheegaya uu ku yidhi walaalkii cabdiraxmaan ibnu cawf isku abtirsiin maaha laakiin iimaan ayaa walaaleeyey xoolahayga kala barh baan ku siinaya waxa kale ood soo eegataa labadeeda dumara ta ku cajabisa ayaan furayaa marka ay cadad baxdo guurso cabdiraxmaan ibnu cawf waxa uu muujiyey zuhdi waxa uu muujiyey inuu doonayo inuu isagu wax kasbado uu tabcado oo walaalkiisan aanu culaysin waayo adduunyada waxaa la yidhaahdaa waxay sabab u noqotaa marka dambe isnac wuxuu yihi waxaad itustaa suuqa suuqa ayaa dhowr subaxoo isku xiga uu ku noqdo uu ku kalahay wixii uu cunaya marka laga reebo waxa uu suuqaa kala soo noqday xoolo subag iyo caano fadhi iyo maalmo kadib ba wuxuu u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo bukhuur iyo cadar iyo ay ka soo urayaan wixii lagu yaqaanay ninka arooska ah markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi mahyam arrinkaagu muxuu yahay bal warran maxaa iska kaa beddelay waan guursaday buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi awlim walow bishaatin sidaa uu sameeyey sacad binu rabiic ayaa guud ahaan ansaartu ay diyaar u noqdeen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimo kale xeerinaya ka hor istaagay se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyo waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay waxaanu nahay dad beeraleya magaalada madiine waxa ku yaalla beerihii timirta marka annaga iyo walaalaha iyaga muhaajiriinta noo qaybi xoolahaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maya si aanu cadowga uga faa'iidaysan iyo shayaadiinta iyo munaafiqiinta oo aanay u odhan dadkani culays bay idin saareen oo xoolihiinnii bay qaateen oo dhulkiinnii ayay degeen waxay idhi haddaba rasuulka ilaahay ow yacni ha shaqeeyaan oo beeraha ka shaqeeyaan wixii beeraha ka soo go-ana aanu kala qaybsanno walaaltinimada heerkaa gaadhay oo noqotay lebankii u horreeyey mujtamaca muslimka ee reer madiina iyo dowladda islaamka alaa ka aasaasantay ay ku dhisantay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhex dhigay dadka muslimiinta ah waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi isagoo xoogeynaya uu tilmaamay isagoo la dagaalamaya qabyaaladda iyo arrinkaa jaahiliga ah in qofku waxa uu ku yeesho sharaf uu yahay atamasuk bi hada diin in diintan islaamka si dhaba qofku u qabsado sharaf qofku ku yeelan maayo hebel baa dhalay iyo reer hebel ayuu ka soo jeedaa sharaf ku yeelan maayo qofku maal uu haysto sharaf ku yeelan maayo qofku magac loo bixiyey ama ammaan dadka qaarkood ay ammaaneen oo ammaan beenaad lagu tilmaami karo waxaa qurhe sharaf uu ku yeelanaya oo alislaam islaamka ka hor wanaaggii uu lahaa haddii islaamnimo uu ku darsado isagaa noqonaya akramu nnaas waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey ayu nnaasi akram dadka oo dhan keebaa u sharaf iyo qiimo badan qaala akramuhum cinda allaahi atqaahum dadka waxaa u sharaf badan ilaahay agtiisa ka ugu taqwo badan taqwada macnaheedu yahay marka lasoo ururiyo inuu qofku ilaahay diintiisa ku dhaqmo oo diinta ilaahay xidhihiisa ay noqoto oo wixii ilaahay u diidayna uu daayo wixii ilaahay uu farayna qofku inuu sameeyo waxay dhan laysa can hada nas'aluk arrin kale u socdaano waxay u jeedaan xagga abtirsiinta iyo nasabka rasuulka ilaahu taa ku weydiin mayno qaala faakramu nnaasi yuusuf nabiy llah ibnu nabiy illaah ibnu nabiy illaah ibnu khaliil illaah haddaba haddaad doonaysaan xagga abtirsiinta qofka ugu sharaf badan waa nebi yuusuf ma aha qabiilo uu ka soo jeedo isna inuu sharaftaa ku yeeshay laakiin waa nebi nebinimaduna cilmi iyo camal iyo khayr bay xambaarsanta nebina wuu dhalay nebi kale ayaa uu ka farcan yahay waxaa kaloo uu ka farcan yahay khaliilullah oo a nabiyullaahi ibraahim waxaydha laysa can hada nasaluk taa kuma weydiinayno waxay u jeedaan carab dhexdeeda qabiilkee ayaa ugu sharaf badan xagga abtirsiinta iyo odayaasha ay ka soo jeedaan marka la eego qaala fa can macaadin alcarabi tas'aluunii ma waxaad weydiinaysaan carabi meelaha ay ka soo jeedo iyo abtirsiinteeda qaaluu nacam haa taasaan u jeednaa qaala calayhi salaatu wasalaam fakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam ma odhan rasuulku reer hebel baa u fadli badan carab oo wanaagsan wuxuu sheegay wixii lagu kala fadli badnaanaya lagu kala khayr badnaanaya ee dadku ay ku kala wanaagsanaanayeen markaad jaahiliyada ku jirteen islaamka ka hor kuwii idinku wanaagsanaa waayo markaa laftooda waa kala wanaagsanaayeen oo qaar ba waxyaabaha xunxun ee zinada iyo khamri la caba iyo been in la sheega iyo dulmiga iyo iyagoon muslimiinba ahayn iska ilaalin jiray qaarkoodna waxaaba waa dhex dambaal dabaalan jireen markii aad jaahiliyada ku jirteen kuwii idinku wanaagsanaa ayaa markan aad islaamteenna idinku wanaagsan waayo wanaaggoodii hore ayaa wanaagga islaamnimada ay ku darsadeen hal shardi baa ku xidhan oo idaa faquhu haddii ay ilaahay diintiisa ay fahmaan oo aqoon iyo cilmi ay u yeeshaan mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa intaa waa daalacanaya waa eegaya laakiin ilaahay wuxuu daawanaya uu eegaya ma aha dadka suurooyinkooda iyo jidhkooda meel kaluu ilaahay addoommaha ka qiimaynaya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum rawahu muslim ilaahay ma eegayo suuradihiinna iyo xoolahaad haystaan hebel baa maalqabeena iyo hebel baa faqiira iyo hebel baa qurux badan iyo hebel baa laga qurux badan yihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu eegayaa quluubtiina maxaa ku jira quluubtiina quluubtiina iimaan ma ku jiraa alla kacabsi ma ku jiraa weyneyn ilaahay ma ku jirtaa maxabo ilaahay aad u qabtaan ma ku jirtaa xishood ilaahay aad ka xishoonaysaan quluubtiina ma ku jiraa waxaa kaloo ilaahay u eegaya acmaashiina ma tahay acmaal ilahay raalli gelinaysa mise waa acmaal ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaysa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka isagoo qabyaaladda nacsiinaya uu ugu sawiray suuro aada iyo aada u foolxun sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay yeedhmo baxaysa wuxuu yihi wuxuu maqlay rasuulku nin le ya lalansaar iyo ya lalmuhaajiriin waxay ka dhigan tahay tullaay ansaare iyo tullaay muhaajiriinay rasuulku yeedhmadaa markuu maqlay wuxuu ihi maa baalu dacwa aljaahiliya war maxaa dhacay uhi waxaan maqlayaa yeedhmo jahli ku dhisan baan maqlayaa waayo in qabiil laysugu faano iyo in qabiil laysugu nusreeyo laysugu hiiliyo iyadoon la eegin qofku ma gardaran yahay mise waa laga gardaran yahay in qabiil qofka lagu jeclaado iyadoon la eegin sifaadkiisa iyo acmaashiisa waa arrin jahli ku dhisan waa jahli waa qofku hadduu cilmi iyo aqoon leeyahay xidhaysa sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay dadku ammaanta inay ku mutaystaan iyo wanaagga iyo sifaadka qofka loogu hiilin karo kuwa lagu soo dhawaysan karo kuwa lagu jeclaan karo kuwaasuu miisaan ka dhigan laha waxuu ku qiimayn lahaa laakiin jahligiisaa gaadhsiiyey waxaan miisaan sax ahayn qofku inuu miisaan ka dhigto maa baalu dacwa aljaahiliya saxaabadu waxay rasuulka ilaahu nin muhaajiriinta ka mida marka waaba iskaba kaftamayeyba nin iska ciyaar badan buu ahaa sida riwaayaadka qaar ku timi riwaayaadka muslim ayaa dabada ka laagay nin ansaarta ka mida dabeetana ninkii ansaariga ahaabaa xanaaqay ansaar buu u qayshaday wuxu uhi ya lal ansaar ninkii muhaajiriga ahaana markuu dhawaaqaa maqlay wuxuu yidhi ya lalmuhaajiriin nin waliba qoladii uu ka soo jeeday ayuu u yeedhay labadooduba kolley gar ma laha mid ayaa gar daran midna gar buu leeyahay laakiin mid waliba wuxuu doonayaa in qolo loogu hiiliyuu markaa doonaya waa kan qoladoodii waxa weeyaan u yeedhay rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi dacuuha fa inahaa muntina yeedhmada noocaasa iska daaya yaa reer hebelay yeedhmada noocaasi waa mid uraysa oo qarhmuun riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam khabiia waa mid aada iyo aada u xun waa riwaayadda bukhaari waxaynu ogsoonnahay walaalayaal magaca alansaar oo aws iyo khasraj labadaa qolo ayaa ansaar la ysku odhan jiray waa magac islaamiya yacnii ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiyey sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey anas bnu malik baa la weydiiye oo lagu yidhi magacan alansaar ma ilaahay baa idiin bixiyey mise idinkaa la baxay markaasaa wuxu uhi ilahay baa noo bixiyey magacaas waa magac ilaahay bixiyey wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina itabacuuhum biixsaan waa magac ammaan xambaarsan oo tilmaamaya magaca dadka leh ilaahay inuu raalli ka noqday waxa kalaynu ogsoonnahay magaca almuhaajiriin isna waa ismun islaamiyun waa magac islaamkuu bixiyey oo dadkii qaxay ee diintooda la qaxay ee maalkoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodii qaar ka midaba ilaahay daraaddii uga tegay buu ilaahay u bixiyey labada qolobana waxaa kulminaya magaca asaxaaba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay cidda magacaa le janno inuu u ballan qaaday wa kullan wacada allahu alxusnaa labadaa magac ee wanaagsan ee ammaanta leh markii si khaldan loo adeegsaday qaabqabyaalada iyo casabiyada rasuulku muxuu ku tilmaamay dacwa aljaahiliya yeedhmo jaahili buu ku tilmaamay maxaad u malaynaysaa magacyada inagu aynu la baxday reer hebel iyo reer qurac iyo reer galool iyo reer mirimiri marka qaabka noocaasa loo adeegsada tollaa iyo reer hebela marka laysugu faano magacaan markiisa horeba ammaan aan wadan kii ammaanta watay baa sidaas marka laysku caayo laysku liido marka laysku lagu dagaalamo ee gaadho heer waxa weeyaa dhiiggii lagu xalaashado oo amwaashii iyo xoolihii lagu kala dhaco oo dadka cirdigoodii iyo sharaftoodii lagu bannaysto miyaanay ahayn dacwa aljaahiliya bilaa shakin walaa rayb yeedhamo jahli ku dhisan miyaanay ahayn oo ay tahay dadka waxgaradka ahi aqoonta dad kale aqoon diineed mid adduunyo caqli saliim oo caafimaad qaba inay naftooda ay ka fogeeyaan wasakda noocaas arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurunka uu ku tilmaamay dadka jaahiliinta ee wasakdaasi dugsanayana inay uga yeedhaan wadha waar iska daaya tan iskaga soo durka waa meel uraysa siduu sheegay rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale uu tilmaamay inay ilaahay nicmadiisa ka mid tahay inuu dadka islaamka ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay oo iimaankana walaala uu kaga dhigay oo dadku wixii ay ku dhaqmi jireen ee ahaa dhaqamo aada u liita iyo yeedhmadii jaahiliga iyo qabyaaladii iyo casabiyadii indhala-aanta ku socotay ilaahay inuu ka saaray markaasaa taa wuxuu raaciyey in dadku waxa ay ku kala sharaf badan yihin uu yahay albiru wataqwa wuxuu uhi rasuulku yaa ayuha annaas weliba waa khudbad aada u xeel dheer oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeediyey cinda fatxi maka waxaynu ogsoonay muhaajiriintu waxa ay ka qaxeen maka qaar meelo kale ka yimin waa jireen ansaarina reer madiine ayay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadii la socday oo ahaa juyuushu lislaam ayaa la wareegoo qabsaday magaaladii maka waxaa dhici karta dadka qaarkood ilay dadku macsuumiin maahee inay qabiil ku kala aargoostaan rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim arrimaha noocaas ee la filan karo isagoo ka hortegaayo wuxuu jeediyey khudbad xeel dheer waxaa ka mid ah yaa ayuha annaas ina allaha qad adhaba cankum cubayata aljaahiliya yacnaa dadow ilaahay wuxuu idinka kaxeeyey xumaantii jaahiliyada wa tacaadumahaa biaabaa'iha iyo faankii ay aabbayaasheeda iyo abtirsiinteeda ay ku faani jirtay fannaasu rajulaan maanta dadku waa laba uun rajulun barun taqiyun kariimun cala allah nin wanaag falis badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqla taasi dhaqan ay u tahay oo ilaahay agtiisana sharaf ku leh kaas ayaa ammaan leh adduun iyo iyo aakhiraba kaasaa nasabkii sharafta lahaa haysta oo alla xidhiidhka xidhiidhka wanaagsane isaga iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka dhexeeya ilahay uhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ka labaadna waa kuma wafaajirun shaqiyun hayinun cala allah iyo qof dembi badan oo xumaan badan oo ah mid guul daraystay camalkiisa awgii hayinun cala allah ilaahay agtiisa mid liita ah sharaf iyo qiimatona aan lahayn wannaasu banuu aadama wa khalaqa allahu aadama min turaab dadkuna waxa ay ka soo jeedaan nebi aadam nebi aadamna ciid buu ka soo jeedaa waxa ay kukalif ku kala fadli badan yihiinna waa acmaashooda iyo ictiqaadaadkooda waxay aaminsan yihiin ka camalkiisu uu la gaabiyo dadka uu ka reebo dee nasabkiisu kor u qaadi maayo marka miisaanka sharciga wax lagu miisaamayo miisaanka ilaahay uu soo dejiyey marka wax lagu miisaamayo ka camal wanaagsan aan lahayna ammaan yeelan maayo ka camal xun lihi wuxuu noqonayaa mid dhaleecaysan oo sifaad xunxun leh oo liita nasabkiisuna kor u qaadi maayo aakhiro marka la maraayo siraadka ilaahay naata jahanamo uu dul dhigayo dadku acmaashooday ku marayaane qabaa'ilkooda iyo abtirsiintooda ku mari maayaan yaa reer hebela oo loo sii daayaa si fiican u mara yaa reer hebelo halkaa lagu ciqaabaa ma jirto waa camal baa meeshaa lagaga gudbayaa jannada iyo naarta dadku ay u qaybsamayaan waxaa loogu qaybiyey maaha reero qabaa'ilka ay kasoo kala jeedeen waxaa loogu qaybiyey waa acmaashooda fariiqun fi ljanna fariiqun fi saciir maxay ka dhalatay bima kuntum tacmaluuna bay ka dhalatay wixii dadku ay samaynayeen mid ka dhalatay weeye man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu bu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisu uu la gaabiyo nasabkiisa iyo abtirsiintiisu dee dejin mayso oo horumarin mayso xagga dambe ayuu dadka kaga jirayaaye hormood noqon maayo weligii waa marka miisaanka sharciga wax lagu miisaamo sidaasi ayaa islaamku wuxuu ka dhigay hawiyada qofka muslimkaa yacnaa qofka muslimkaa abtirsiintiisa dhabta ah ee wax uu ku miisaamo alislaam ablislaamu laa abaa lii siwaahu in iftakharuu biqaysin aw tamiimin aabbahay waa islaam buu yidhi mid kale ma lihi oo aan ku faanayo aabbayaasha kale laguma faano haddii dadku ay ku abtirsadaan qabaa'ilkooda qays iyo tamiim iyo kuwa ay ku faanaan anuu waxaan ku faanayaa islaamnimada ilaahay baana taa ina amray wuxuu ilaahay ina amray ahlulkitaabka oo alyahuud wanasaara inaynu islaamnimada u bandhigno hadday naga aqbalaan alxamdu lilah muslimiin inagoo kalaa bay noqonayaan haddii ay diidaan ilaahay wuxuu inoo sheegay inaynu ku nidhaahno weedh xambaarsan faan aynu ku faanayno islaamnimada fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun hadday jeestaan oo islaamnimada aada ugu yeedheen ay aqbali waayaan waxaad ku tidhaahdaan markhaati kaada anag muslimiinan nahay ee naftakhir biannanaa muslimuun waxaanu ku faanay inaynu nahay dad muslimiina taasaanu ku sharaf mudanaynaa mar kale ilahay wuxu uhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun alhawiya hawiyat lmuslim islaamka ayay ahayd waxaa rasuulka agtiisa isugu yimi abu bakr asidiiq oo min quraysha iyo bilaal oo min alxabasha ah iyo salmaan alfarisi oo faris isna ka soo jeeda iyo suhayb alruumi kulluhum kaanuu ikhwa mutasaawiin fi fi nasab waxay ahaayeen dhammaantoodba walaalo xagga nasabka iyo abtirsiinta ka siman waxa ay ku kala fadli bateen wuxuu ahaa uun camalkooda bilaal baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi sida bukhaariya muslimba wariyeen sanqadha kabahaaga ayaan jannada dhexdeeda meel hortayda aan ka maqlaye waxa aad samaysaa waa maxay bal hadda u fiirsa waxa aad samaysaa waa maxay waxaa lagu kala hormaraya waa camal saalixa iyo sifaadka wanaagsane ilaha u inaga doonayo wuxuu ihi mar kastoo aan tahaaro qaato waxaan tukadaa laba ragcadood taas ayaa bilaal dadka uu kaga hormaray abubakarna cidduu ka hormaray wuxuu kaga hormaray iimaanka qalbigiisa degay ee camalkana uu ku dhabeeyey ilaa uu uhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu mar kastoon isku dayo abubakar inaan uga horeeyo arrin khayra waxaan arkaa un isagoo iga horreeyey mar walba dadka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa isugu yimi oo walaalo ah oo nafta isu bixinaaya oo aan nasab marka aan isugu faanahayn iyo abtirsiin ee mid waliba ka kale ilaahay daraaddii u jecel yahay ilaahay daraaddiina uu xidhiidhanayo baasha la idhaahdo qabyaaladda waa in qabiil lagu faano ama dadka qabiil lagu caayo amaba se dadka xadgudub lagu sameeyo abtirsiinta ay ka soo jeedaan awgeed maanta aada iyo aada bay mujtamaceennan ama bulshadeennan ay u dhex taallaa waxaynu odhan karnaa waxaa isguursaday addimuquraadiyatu waalcasabiya qabyaalada iyo dimuquraadiyad baa isguursaday dabeetana waxay dhaleen midho aada u xun oo maanta in fara badan oo ka mida aynu maqallay ama indheheennaba aynu ku aragnay waxaa muhima inaynu isxusuusanno isxusuusinno waana ujeeddada aan muxaadaradan ka lahaa qof kasta muxaadaradani ay gaadho mid goobjoog u ah iyo mid dhegaystaba waxaan maanta doonaya inaynu xusuusiyo dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu haddii dadku ay yihiin dad caqlilana shayga dhibkiisa markay ogaadaan ama ay ku baraarugaan ee ay xusuustaan way iska ilaalinayaan waa ka fogaanayaan waayo abiicatu lbashar waxaa ka mid a wixii manfaco iyo waxtar ugu jirana inuu isxigsiiyo uu ku dadaalo wuxuu isleeyahay dhib baa kaaga imanayana inuu ka durko o uu ka fogaado alcuqalaau min albashar kuwa caqliga le basharka ka midii sidaasi ayay yeelaan islaamku markuu la dagaalamay casabiyadda iyo dacwa aljaahiliya oo qabyaaladda maanta waxaynu inagu u naqaano ah dagaalkaasi aadka u xooggana islaamku uu ku qaaday wuxuu calaamad iyo daliil u yahay dhibaatooyinka waaweyna ay leedahay iyo cidhibteedu inay xun tahay waayo islaamku dadka uma diido kalamana dagaalamo wax manfaco iyo waxtar iyo maslaxo iyo wanaag iyo horumar u leh wax dhibaatadii dhibaato badhax tirana ama dhibaatadiisu dheeftiisa ay ka badan tahay ayuunbuu islaamku xaaraantimeeyaa oo u mamnuucaa oo uu la dagaalamaa dhibaatooyinka qabyaaladda maanta waxaa ka mida annaha tufakiku almujtamac almuslim aladii xarisa alislaamu calaa tamaasukihi wa tacaawunihi waxay boolbool u furaysaa qabyaaladdu oo ay kala daadinaysaa dhismaha mujtamaca muslimka ah ee islaamku uu ku dadaalay dhismihiisa iyo inuu dhismihiisu noqdo mid adagoo ishaysta mujtamaca islaamku uu ku dadaalay inuu noqdo mid iskaashanaya oo hawiyadiisa iyo abtirsiintiisu ay tahay alislaam ta uu isku jeclaanayo ee uu isugu nusraynayo uu isugu gargaarayo ee inuu isu soo dhawaado sababu noqonaysa taasi ayaa qabyaaladdu meesha ay ka saaraysa weliba madaxa ayay ka bilaabaysaa waxay soconaysaa ilaa lugaha halka u hooseysa waxay gaadhaysaa labada inan ee kala bahda ahi inay isqabyaaladeeyaan bal waxaa laga yaabaa halkaa inay sii dhaafto oo labada isku hooyo iyo isku aabbaha ah inay isku qabyaaladeeyaan kanaa waxa weeyaan iga weyn oo curad oo aabba uu jecel yahay ama hooye waxa weeyaan ay jeceshahay ilaa halkaasi ayaa bulshada islaamka ay furfuraysa la yuusufu axabu ilaa abina mina miyaad maqal ikhwatu yuusuf maxay yidhaahdeen yaani yuusuf waa walaalkood nin ka fog maaha abtirsiin waa yuusuf bnu yacquub iyaguna waa abnaau yacquub laakiin waa kala bah waxay idhahdeen yuusuf baa aabaheen uu inaga jecelyahy markaa ninkan odaga aynu kaba qarinaba oo aynu meel baa iska tuuro waynu iska toobad keeni doonaaye sidaas ayay yidhaahdeen mujtamaca muslimka islaamku wuxuu ka dhigay sidii qof quroo kale aayaadka qur-aankaana taa waad ka dareemaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbail yaani wuxuu ka dhigay xoolihii kaanamaa qof muslim mar hadduu leey inaad adigu leedahay oo kale markaa kuwaaga siaad u ilaalinayso u ilaali walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima yacnaa nafahoodiina naf qura ayuu ka dhigay oo nafta walaalkaaga muslimkaa ku jirta iyo taadu waa isku mid waa inaad isku si aad u ilaaliso rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tusaale cajiibah arrintaasi ka bixiyey wuxuu yihi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida shtakaa minhu cudw tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bالsahari wاlxuma rawaahu muslim qofka dadka muuminiinta marka la qiimeynayo kalgacaylka iyo isjacaylka ka dhaxeeya iyo isu turitaanka waxay ka dhigan yihiin jidh qura bay ka dhigan yihiin waxaynu ogsoonnahay qofku jidhkiisa yacanaa dhammaantii waa wada jecel yahay meel uu gooni u qabyaaladeeyo oo uu necab yahay ma jirto jidhkiis oo dhanna waa ilaashadaa oo maanta caawa haddii dhaxani dhacayso odhan maysid lugahaasi waa meel xunoo waa xaarqaade dhaxantay ha iskaga dhacday iyaga madaxa iyo mijaha duubaysa haddii meeli ay ku xanuunayso odhan maysid meeshaasi marka horeba naf may lahayn oo laangaab bay ahayde mar haddii intii laandheera ahayd ay ibil qabto igadaa odhan maysid isku sibaad jidhkaagii aad u ilaalinaysa isku sibaad waxa weeyaan ugu turaysaa meel jidhkaaga ka mida in la caayo ma ogolin nin hadduu ku idhaahdo qadaadkaagaasi wuu fool xun yahay yaani inuu ku wada caayo bay ka dhigan tahay wax kale iska dhaafo hadduu ku dhaha harhkaagaa fool xun oo qalqallooca ama raadkaaga ayaa fool xun arrinta noocaasa waad dhibsanaysaa oo waad ka xumaanaysaa sidaasi ayaa dadka muuminiintaah ay ka dhigan yihin waa xubin qura jidh qura bay ka dhigan yihin haddii xubin ka midi ay xanuunsato qofka bani aadamka waxaynu ogsoonnahay haddii meel ka midi ay xanuunayso inta kale jidhkuna waa la soo jeedaysaa waana la xanuunsanaysaa haddii waxa weeyaan gaws uu ku xanuunayo dee seexan maysa xubnaha kale odhan maayaan gawsku ha iska xanuuneen annagu waanu iska seexanaynaa waa isu damqanayaan muuminiintu waa sidaas oo kale ayuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi awgeed ayaa islaamku dhismahaas iyo jidhka noocaasa wax allaale iyo waxa furfuraaya ee baabiinaya ayuu islaamku uu la dagaalamay oo ay ka mid tahay qabyaaladda aynu ka hadlaynaa aws iyo khasraj waxay laba qabiilo oo walaala ah oo reer madiine ah oo labada qabiile markii dambe alansaar laysku yidhi muddo dheer boqol iyo labaatan sannadood bay dagaalamayeen dagaalkii bucaas la odhan jira oo kii u daraaye oo meel madiine laba mayl u jirta ka dhacay wuxuu dhacay intaanu rasuulku madiine iman shan sannadood ka hor waxaa dagaalkaa ku go-ay madaxyaweyntoodii iyo odayaashoodii iyo haldoorkoodiiba xataa ku baaba-ay raggii ka dhaqaaqayay ilaahay baa islaamka ugu nicmeeyey oo islaamka ku heshiisiiyey oo jasad qura dhammaantoodba ka dhigay waxay dooneen munaafiqiinta qaarkood markay arkeen maanta siday isu jecel yihiin iyo wanaagga ka dhaxeeya iyo qabyaaladii dhex oo la jirtay see meesha uga baxday inay arrintaasi soo nooleeyaan caamilu hadmin weeye qabyaaladu sidaynu tilmaami doona waa madaraq iyo dubbe wax lagu dumin karo inay kaa isticmaalaan bay dooneen taas ayay xusuusiyeen ilaa arrintu ay gaadhayba yacnaa heer laga baqay in laysku kaco dee laba dagaalamo ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka muuminiinta qur-aan samada uu ka soo dejiyey kula hadlay wاctasimuu bxabl اllahi jamiica wlaa tafaraquu wاdkuruu nicmaة اllahi عalaykum id kuntum acdaءa faأlafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilahay wuxuu yihi dib ha ugu noqonina jaahiliyadii iyo qabyaaladii iyo casabiyaddii ilahay baa idinka daweeyey kitaabkan ilaahay idinku daweeyey qabsada wاctasimuu bxabl اllahi jamiica walaa tafaraquu yanaa qabyaaladu yaanay idinkala geynin oo aanay idinkala kaxaynin o aanay idinkala dilin waxaad xusuusataa nicmada ilaahay idinku nicmeeyo midnimadana iyo walaaltinimadan iyo quluubtiinan ilaahay isu soo jeediya ahayd mid isneceb oo kala jeeda cadow baad isu ahaydeen buhi ilahay subxana wa tacaala ilaahay nicmadiisa oo islaamnimada ah ayaad walaalo ku noqoteen markaa taas sidii aad walaalo ugu ahaydeen walaalo ugu ahaada waa wixii furfuraayay midnimadooda oo qabyaalada ah ayuu ilaahay subxana wa tacaala sidaasi uu ugala dagaalamay maanta waxaynu aragnaa yanaa mujtamaceenna iyo bulshadeenna qabyaaladdu waxay ahayd dhuxul damba suwan bay ahayd dabeetana dambaskii baa laga afuufay dhuxushaasi shaqadeedii bay qabsatay oo ay ka mid tahay arrinta aynu tilmaanay a burbur dada ku yimaada yacnaa qabiil qabiil jilib jilib way sii dhaaftay waxay gaadhay waxa weeyaan qabaa'ilkii isugu dhowaa xagga abtirsiinta marka laga xataa inay kala tagaan heerkaasi ayay gaadh ayay dadka qabyaaladu ay gaadhsiisay waxaa markaa nooleeyey wuxuu doonayaba ha noqdo marba waxbaa nooleeya oo maanta dimuquraadiyadda iyo intikhaabaadkii waxaanaa nooleeyey laakiin burburka noocaasa ayaa bulshadii ay ku keentay maanta oo inaan markaa laysu bixin oon laysu ciirsan oo dadku ay kala dhaqaaqaan bay sabaabu noqotay waxaana laga yaaba haddii saa lagu sii wado iminkana wax ka midii waa dhaceeneen in xataa dadku magtii ilaahay uu ku waajibiyey inay wada bixiyaan inay wada bixin waayaan oo nusradii waajibka ahayd meesha ay ka baxdo walihaadaaba maadaama qabyaaladdu ay tahay mid kala furfuraysa bulshada islaamka ayaa kufaartu waxay ka dhigeen arrinay isticmaalaan oo u isticmaalaan kala furfurka dadka muslimiinta ah oo qofkii muslimkaaba waxaa loo yeelay hawiye kale ayaa loo yeelay oo waxaa qofkii la yidhi adigu waxaa tahay ibnu lbaled alfulani maxaa kaa galay hebel waddankaasu ka soo jeeda adiguna waxaa tahay nin waddankan u dhashay waxaa saasoo kaloo dhex dhigay qowmiyaad aduu carab baa tahay adiguna turki baa tahay aduu kurdi baa tahay adigu farisi baa tahay wa kulluhum muslimuun yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa ana muxammadan rasuulu llah taasaa lagu kala kaxeeyey markaasaa colaad la dhex dhigay in badanoo muslimiinta ka mid i aanay isweydiin meel ay ka timi xataa ma aha colaad ku salaysan diin waa colaad ku salaysan qabyaalad iyo qowmiyad iyo wataniyo iyo wax la mid ah waxaa dhacday ninkii muslimka ahaa in xigtadiisii laga dhigay kuwo gaalo ah maadaama ay isku qolan yihiin oo taa laga dhaadhiciyey
oo haddii nin muslima iyo nin gaala oo isagaa isku waddan yihiin maanta ay isqabtaan ka gaalkaabuu xaggiisa ka soo jeesanaya waayo kaasay isku waddan yihiin wakadalika alqawmiya waxaa laga dhaadhiciyey ninkaa xigtadiisu inuu yahay ninka ay isku qolada yihiinun ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo waxaa meesha laga saaray alwalaa lilislaam yacnaa qofku xidhiidhintu wax ku xidhiidhin lahaa islaamnimada ayaa meesha laga saaray markaasaa muslimiinta waxaa ku dhacay burburka aad arkaysaan waxaana ku dhawoobay fashalkii ilaahay uu sheegay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum way iskhilaafeen oo way ismaandhaafeen bisababi hadihi alcasabiyaati aljaahiliya ama waddan ha noqoto ama qabiil ama midab ama jinsi taas ayaa muslimiinta quluubtoodii kala dishay dabeetana fashal baa ku dhaco awooddoodii baa meesha ka baxday waxay noqdeen kuwo laga dhigay sidii saddexdii dibiye sheekada lagu sheegay ee dibigii u dambeeyey uu yidhi ukiltu yowma ukila althawru alabyad saasaa loo kala geeyey markii hore deetana mid mid ayaa muslimiintii loo qabanaya marka waddan la weeraro ama la baabiinayo kuwa kale waxay leeyiin maxaa inaga naga galay dee waa labadaa waddan baa islaynayee maaha islaam iyo gaala ayaa islaynaya ama gaala muslimiin dulmiyaysa oo ku duushay taasi meesha waa ka baxday waayo caamilkan qabyaaladda ama wadaniyaa noqoto ama abtirsiin iyo reernimo mid ku dhisan ha noqoto ama midab ama jinsi ayaa shaqadiisii qabsaday waxaa dhibaatooyinkeeda ka mid a qabyaalo dadka waxay dhex dhigtaa oy beertaa isnaca cadaawad iyo isnacayb dadkii ilaahay uu ku waajibiyey inay isjeclaadaan oo islaamnimada iyo iimaanka ay isku jeclaadaan oo ilaahay daraaddii ay isu jeclaadaan ayay nacayb iyo cadaawad qabyaaladdu ay dhex dhigaysaa ilaahay muslimiinta wuxuu ku waajibiyey inay iimaanka iyo islaamnimada ay isku jeclaadaan markaasaa ilahay wuxuu inooga warramay ummaddan qeybteedii hore asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim inay taa isku jeclaayeen waladiina tabawa-u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim ilahay wuxuu ka warramay muhaajiriinta fadaaishoodii wax ka mid a markaasaa wuxuu tilmaamay kuwii deganaa almadiina ee iimaankana laasimay intaanay qoladaasi madiina uba soo hijroonba inay sifadoodu tahay inay jecel yihiin kuwa muslimiinta ee xaggooda usoo qaxa maxay ku jecel yihiin islaamnimo ayay ku jecel yihiin yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wax allaaliyo waxa wanaag ay helaan walaalahooda muhaajiriinta ay kala qolada yihiin ka xumaan maayaan oo xasad kuma jiro xiqdi kuma jiro waayo qabyaaladii waxaa dhali lahayd baa meesha ka baxday oo waxaa la ysku soo dhawaysanayabaa wuxuu noqday alislaamu waaliimaan hadday horumar muhaajiriintu gaadhaan ka xumaan maayaan haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaano ka xumaan maayaan hadday aayado qur-aani kusoo degaan ka xumaan maayaan haddii xoolo la siiyo ka xumaan maayaan kuwa iimaanku quluubtooda si fiican uu degay walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu mar kale ilah wuxu uhi ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili اllah wاladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum wliyaau bacd waa labadii qole u waaweynaa ee mujtamacii islaamku uu ka koobnaa waa muhaajiriin iyo alansaar waxay isu yihiin xigto way isjecel yihiin xaq bay isugu hiilinayaan dulmiga ayay iska dhicinayaan dadka ayay iska xigaan oo ay isaga dhow yihiin muslimiinta kale iyaga ka dambaysana waxaa waajibkua inay sifadooda taasu noqoto ilaa muslimiinta sifadooda taa ay noqotona horumar gaadhi maayaan cadowna inay ka reeyaan oy ka adkaadaan ama ay iska difaacaan oo xataa dumarkooda iyo maxastooda ay ilaashadaan u suurtogeli mayso waayo sifaadkaasi waa sifaadkii nasriga iyo guusha iyo horumarka muslimiintu ay ku gaadhi lahaayeen inta sifaadkaa loo jiro ayaa loo jiraa horumar dadka ay waajib ku tahay sifadoodu inay taa noqoto ayaa qabyaaladdu cadaawad ay dhex dhigaysa oo ninkiibaa colaadinaya qabiil muxuu u colaadinaya maxay sameeyeen qabiilkaasi ma kufaarbaa oo ilaahay bay ka kufriyeen ma ilaahay bay caasiyeenoo macsiyadoodu ku nacay ma bidac bay la yimaadeenoo diinta ilaahay ay ku soo dareen waa inay reer hebel yihiin oo ay kala qolo yihiin bas ayuu ku colaadinaya dadkiibaa quluubtoodii lagu cabaynayaa nacayb yacanaa qabiil kale la necbaysiinayo oo weliba dee laga yaabo inay meel sokaba isugu imanayaan yacanaa waa midhaha xunxun ee qabyaaladdu ay ay dhalayso labadii saaxiib weligoodba ahaa ayaa qabyaaladi kala kaxaynaysa labadii jaarka ahaa ayaa nacayb dhex maraya yacanaa qabyaaladda qaabkaa loo isticmaalayo awgeed waxay sababtaa qabyaaladdu dulmigu dadka inuu ku dhex faafo iyo xadgudubku waayo iyadaaba sidaa ka dhiganba iyadaaba dulmiya marka horeba iyo xadgudub oo qofka qabyaaladda ku dhaqmayaa waa qof dulmi sameeyey oo arrinta dhigay meesheedii meelaan ahayn ile dulmiga xaqiiqadiisu waa taas oo halku wax ku qiimayn lahaa islaam iyo iimaan iyo sifaadka wanaagsan iyo alacmaalu saalixa ee dadka uu kusoo kala dhawaysan lahaa ee miisaankaa saxda wax ku miisaami lahaa ayuu wax ku miisaamayaa yaa reer hebela baqi iyo xadgudub bay ku dhisan tahay qabyaaladdu waxay ku dhisan tahay tilka alqaacida aljaahiliya unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka u hiili mar walba garabkiisa yaanu kaa waayin ama ha gardaraado isagu ama ha laga gardaraado qabiilkaaga marnaba ha ka hadhin ana min khusaya in hawat khusayatu hawaytu anuu waxaan ka mid ahay qabiilada khusaye la yidhaha buri shaacirkaas hadday iyagu lumaan ay khaldamaan iyagaan meel la maraya haddii iyagu ay waddada saxdaa cagta saaraanna dee reerka iga tolkay ka hadhi maayo soomaalidana waxaad moodaa qaacidadaasi mid u eeg oo waaqicoodii ay ku cabirayaan inay ku qowleen oo ay ku dhawaaqeen somaydaan boqol fiqi tolkii kama janno tago yaani inta kaleba soo dhaaf waranlaha isaga soo dhaaf wadaadkii bay soo gaadhay wadaadku tolkii kama janno tago macnaheedu waa maxay yaani haddii ay waddada naarta maraane naar ay galaan isagoo xagga kale u kici maayo reerkoodu raacaya wadaadku maanta taasi sooma taagna in badanoo wadaadadii ka midii saasay noqdeen xataa haddaan wax kale la samayn dee xanta iyo cayda qabaa'ilka lacaaya iyo haddaanu reer hebel nahay waana la dhacay iyo reer hebel baana dhacay iyo yani waa waa layska wada wadaa maqaaxiyaha iyo meelahaasi la fadhiyo ma kala laha wadaad iyo qof kale ma kala laha ilaa man casamahu llah mid ilaahay subxana wa tacala uu ilaaliyey mooyaane marka taa jaahiliyadu ay ku dhaqmi jirtay ayaa soomaalida laftooduna ay sheegeen inay iyaga laftooduna ay ku dhaqmaan oo xataa kuwooda haldoorka ahi inay ku dhaqmaan bay waxa weeyaan ay tilmaameen taasi maxay sabab u noqonaysaa mar haddii dadku ay isqaban waayaan oo ay dhinac isu raacaan oo kooda gar daran ay qaban waayaan oo kooda khaldan ay khalada ka joojin waayaan oo kooda meel daran u kaca ay ka hadhi waayaan waxaa dhacaysa dadku inay dulmi ay ku dhacaan iyo xadgudub cid kale ay ku xadgudbayaan haddii qabiilada laga waayo mid yidhaahdo war ilaahay ka baqdo dadka ha dulmiina oo qabiilada aad caayaysaan iska daaya ama aad ku duulaysaane xoolahooda aada dhacaysaan dadkoodana aada leynaysaan arrintaasi waxay sabab u noqonaysaa dadka inay dulmi ay ku dhacaan dulmiguna waa nociibaday mid gacantaa lagu galaa mid xataa qalbiga ayaa lagu galaa oo nacaybaan ilaahay daraaddi ahayn oo diin aan ku salaysnayn haddaad dad u qaado nasabkooda iyo abtirsiintooda awgeed waxay noqonaysaa inaad dulmiday waa dulmi qalbigaagu uu galay weeye dulmiga carabka ayaa lagu galaa oo xanta iyo isku dirka iyo aflagaadada iyo liidista xaqiraadda iyo kibirka iyo kullu hada waa min adulm waana dulmi qofka carabkiisa uu galay gacantaa lagu galaa lugtaa lagu galaa xubnahoo dhan baa dulmiga sameeyay intabana qabyaaladdu sabab bay u noqotaa qabyaaladdu waxay kor u qaadaa kuwa ilaahay hoos u dhigay bisababi alcasabiya aljaahiliya waxaanay hoos u dhigtaa kuwa ilaahay kor u qaaday waayo waxay wax ku qiimeynayso ay wax ku miisaamayso ayaan ahayn miisaankii sharciga ahaa ina akramakum cinda allahi atqaakum qabyaaladdu kuma shaqayso waxay ku shaqaysaa ninkaasi waa reer hebel mar hadduu ninkaasi reer hebel yahay waa nin raga oo geesiah hadduu doono ha noqdo kafir hadduu doono ha noqdo ninkaasi mid caasi oo taariku salaada salaada aan tukan wax kala daayo ha noqdo shaaribu khamrin saariqun liamwaali innaas mid khamriga caba oo xoolaha dadka xada kuwa guud iyo kuwa gaaraba mar hadduu reer hebel ka mid yahay waxaad arkaysaa iyadoo la ammaanayo ninku mar haddaanu qabiila ka tirsanayn ha noqdo adqa annaas dadka ka ugu alla ka cabsi badan ee ugu istiqaamiyo toosnaan badan waxaad arkaysaa iyadoo la liidayo hoos loo dhigayo waayo miisaankii sharciga ahaa ayaan meesha oolin haddii ay noqoto xataa doorasho qofka marka mas-uuliyad iyo mansib loo dooranayo bal maanta waaqiceenna eeg maxaa lagu xulaa oo lagu doorta qabiilo kasta waxaa laga yaabaa inay nin soo sharaxeen oo dhowr nin intay qabiilka iska soo sharaxeen inay odayaashii intay fadhiisteen ay yidhaahdeen war hebel ha loo daayo ama ha la maqlaa ama yaaman la maqlin markaa xulistu xagga qabaa'ilka iyo odayaasha marka la eego yacnaa sibay uga timi way soo xuleen dadkan laftooda wax dooranayaana dee dad isu soo sharaxay bay ayay kala xulanayaan gaaladu axzaab bay leeyihin oo doorashooyin bay galaan waxay wax ku doortaan qabiil maaha oo badankoodu nasabba ma lahaba waxaa qabiil u ah qofku xisbiga uu ku jiro waxay iyagu ilaashadaan maslaxadooda adduunyo ila diin shaqo kuma loo waa kufaare waana calmaaniyiin badankoodu xataa nasraaniyadii mansuuqa ahayd aan ku camalfalahayn waxay eegtaan masaalixdooda kuma ayaa aqoon leh kuma ammaano lagu yaqaanaa kuma acmaasha xune fawaaxishta xataa iyagu inay sameeyaan baa laga yaabaa lakin hadd idhaha maalin buu ayuu gabadh si xun u taabtay ama la idhaa wuu sinaystay ama isagoo khamri cabsan oo dhacdhacaya suuqaa la arkay ma doortaan waayo waxay ogsooyinkaasi inaanu dantooda adduunyaya masaalixdooda aanu gaadhsiin karin inagu taana kuma dhaqanno sifaadkii islaamku wax ku doorta uu yidhina waxba laguma doorto wax wax lagu doortaa waa maxay yacnaa ka ugu dhow waxa laga yaabaa ee qabiilkooda ka leexdaa inuu wax ku doorto qofka maslaxad iyo dan gaaro isagu uu ka leeyahay inta kalena waxay ku dooranayaan iyagoon eeginba qofkaasi oo aan saarin miisaanka sharciga ah oo sifaadkiisa aan ka fiirsan waxa wax lagu doortaa ninkaasi waa reer hebel waxaan sameeyey waxooga istibyaana daraaso yaroo kooban laba maalmood maalin aan u baxay hargeysa barigeeda iyo shalay oo aan u baxay hargeysa galbeedkeeda dadka magaalooyinka jooga ee afmiishaarada ah waxba maan weydiin laakiin dadka reer miyiga baan wax weydiiyey waxaan ku idhi labada maalmood baddadaan la kulmay oo beeroley ah ya ma doorashadii ma ku riday haa yaad ugu riday kelmad qura oo isku mid ayay ku jawaabeen waaxid bari buu ka xigaa hargeysa midna galbeed buu ka xigaa waxaan ugu riday mid wuxuu ihi gabadh iyo nin reerkayaga ah weliba jilib hoose ayuu sheegay ka kalena wuxuu yidhi waxaan ugu riday nin reerkayaga ah dabeetana waxaan ku reerkiina ma waxaad uga jeedaa reer rasuul reer hebel waa kuwe soo ti beri hore soo kuwii kala dhaqaaqay jilib hoosuu ii sheegay kaasaan ugu riday buuri waxaan ku waaya maxaad ku dooratay ninkaa reerkiina de maxaan ku doortay waxaan ku doortay yaan la odhanin reer hebel waxba way soo saari kari waayeenoo waa laangaab kaasaan ku doortay wax kale oo wax ku ikhtiyaaray haba yaraatee ma jirto waa markay doorasho noqoto maxay ahayd in wax lagu doorto ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin waa gabadh hadda ayaa dadka ama bulshada dhan ka caqli badnayd aabbaheed bay la hadashay markii ay aragtay nebi muuse ammaanadiisa iyo dhowrsoonidiisa iyo howlkarnimadiisa iyo siduu xoolihii ugu waraabiyey waxay tidhi yaa abati ista'jirhu aabbo ninkan shaqaale ka dhigo waayo maxaad ninkan ku dooratay ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin mid aad shaqaale ka dhigatood kiraysato waxaa ugu wanaagsan mid qawiya awoodduna waa laba nooc mid waa awood xagga cilmiga haddii shaqada iyo hawshaasi cilmi iyo aqoon ay u baahan tahay midna waa awood xagga jidhka haddii arrintaasi xoog iyo riixis ay u baahan tahay waa ka qawiga amiinkana aaminkana ah ee si daacadnimaa u qabanaya camalkaa oo lagu aamini karo o aan khiyaamayn ahayn laa yakunu nnaas culamaa lislaamna markay ka warramayaan qofka mas-uuliyad iyo mansib loo dhiibayo waxaa lagu doonay labadaas sifuun bay sheegaan alquwatu waalamaana ka labadaa laga helo ayay tahay in loo dhiibto laakiin labadaa midaan lahayn in loo dhiibtaan u bannaana maanta labadaa kii lahaa cidima eegayso ee waxaa la eegayaa mid laga yaabo labadaa midnaba inaanu lahayn bal dad fara badani waxaabay eeganayaan kuwaan ammaanada lahayn waxaa wa ninkaasi bal waa gacanti godayoo meesha hadhow marka loo dhiibo waxbay noo dhiibi maayo marka ninkaa hebel baa gacan furane ninkaasi doorta wuxuu ku gacan furayana waa xoolihii ummadda wey marka khiyaano ayaa heshiis ay kula yihiin fi lxaqiiqa sidaasi ayaa qabyaaladdu dad hooseeya xagga sare ay geenaysa dad sarreeyana hoosa udhigaysa kii aaminka ahaa ayaa qabyaaladda awgeed dadka dhexdooda khaain oo kala soo baxaya aan waxba loo dhiibanahayn kii khaainkaana wuxuu u ekaanayaa mid aamina sida wax loogu dhiibanaya markaad eegto beenaalihii baa noqonaya mid run badan markaad aragto sida loo dhegaysanayo loo rumaysanayo kii runta yaqaanayna beenaaluu noqonaya markaad aragto sidaan waxba looga hoos qaadahayn oo warkiisaba aan loo maqlahayn waxbana aan loogu dhisahayn warkiisa oo aan loogu binaynahayn wahaakada kii faasiqa ahaabaa saalix u muuqanaya markaad aragto sida loo ammaanayo loo koolkoolinayo sida loo dooranayo sida wax loogu dhiibanayo arrinta noocaasina ummadda ayay ka go-an tahay oo ummadda intii sarraysay marka hoosta la mariyo intii hoosaysayna marka la sarraysiiyo ummad xeradeed baaday bay noqonaysaa oo masaalixdeedi iyo danaheediiba ay lumaan si aynu tilmaami doono waxaa ka mid ah qabyaaladda raadkeeda xun waxay meesha ka saarta oo ay lumisaa almasaalix alcaama danaha guud oo ummaddu ay leedahay waayo ummadi waxay horumar ku gaadhaa isfahan iyo quluub midaysan iyo iskaashi ayaa horumar adduunyo lagu gaadhaa haddii kaasi la waayo dadku aana isfahamsanayn mid wuxuu dhisay buu kii kala duminayaa haddaan la iskaashanahayn awooddii baan la isu geynahayn oo wax la qaban kari lahaa ayaa meesha ka maqnaanaya qabyaaladduna waxay sababaysaa isfaham la-aan reer hebel wixii hore ay u sameeyeen innagu aynu baabiino si aanu magacyaga uga hadhin reer hebel hawsha ayaynaan la qabanin iyagaa magac ku helayo maanta watee innagu aynu ka fadhiisanno mid kale aynu samayn doonaa inagu magac aynu ku helno sidaasi ayaa qabyaaladdu ay odhanaysaa manaasibtii iyo mas-uuliyaadkii guud ee dadka mas-uulka ka ahi ummadda masaalixdeeda iyo danteeda iyo horumarinteeda ay ka shaqayn lahaayeen ayaa qabyaaladda awgeed waxaa ku soo baxaya ama loo dhiibayaa dadaan lahayn awood karti iyo ammaano midnaba aan lahayn markaasaa dantii iyo maslaxadii guud ee ummaddu ay dayacmaysaa meesha ay ka baxaysa ma eegto qabyaaladdu yaa ummadda dan u ah oo maslaxad ay ugu jirtaa yaa horumar sabab ugu noqon karaa yaa ummadda waxeeda lagu aamini karaa waxay eegtaa qabyaaladdu yaa reer hebelah imisaa reer hebel usoo baxay ayaa maanta la isweydiinaya weli maad aragtee cid ka sheekeynaysoo leh waa bal raggan soo baxay sifaadkooda ka warrama imisaa nin ammaano lagu yaqaano soo baxay imisaa aan ammaano lahayn oo khaa'iniin oo aynu iska ilaalina waa bal salaadda ma tukadaan mise taariku salaad baa ayaa nimanka ku dhex jira runtooda ka warrama rag run lagu yaqaano ma mise waa beenaalayaa cid maanta isweydiinaysaa ma jirto reer hebella saddex baa usoo baxay reer hebella mid baa usoo baxay reer hebella way dhaceen ayaa meel walba lagaga sheekaynaya ummadda noocaas sidee horumar u gaari karta horumarka la doonayo haddii dadka ummadda gaadhsiin lahaaba aan sifaadkii wanaagsanaa lagu soo xulanahayn yacni ummaddu horumar sidee u gaari kartaa almasaalix alcaama ayaa qabyaaladdu waxa weyan ay dayacdaa walihada mujtamacii islaamkaha markuu noqday mujtamac isku qalbiya meel u wada jeeda qabyaaladan ka shaqaynaya wax walba wada qabanaya waxa horumar bay gaadheen magaalada madiina bal ka waran ayaa dhinaca buuruu ka xigaan mayo dhinaca kale oo dhan waxaa lagaga soo wareejiyey dhufays may odhan may odhan muhaajiriintu ansaare waa magaaladiiniiyo dee shaqeeya idinku ama ugu yaraan shaqada naga badsada oo iyagoo kamay fadhiisan ansaar iyo muhaajiriinba waa la wada shaqaynayay markii masaajidka la dhisaayo saas oo kale waxaa kudhagoodu ahaa lain qacadnaa wاnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu almudalilu haddaanu fadhiisano nebiga oo shaqaynaya kaasi waa camal sababu noqonaya wadada saxda inaanu ka lunno وكذلika نحن الذيina bاayacوu محamda عlى الجiهاadi ma baقيina أbda inagu waxaan nahay kuwii نebi mحamed ballanka kula galay جihaad inta aanu nool nahay markaasaa rasuulkuna عalaيه الصلاaةu وaسلاaم duca uu ku dhiiri gelinayay allahuma aصلح الأنصاaر والمهاaجiriin se bukhaarي صaxiiحsa uu ku wariyey fii kitaabi manaaqiب الصaxaabة ilaahay oo wanaaji oo toosi ansaar iyo muhaajiriin marna rasuulku dembi dhaaf uu ugu ducaynayey haddii qabyaalo mujtamacaas uu ku shaqaynaya horumarkaasi ma gaadheen yacanaa oo mujtamaca awooddiisa ayaa kala biiqbiiqi lahayd oo kala furfurmi lahayd laakiin walaaltinimo iimaaniya iyo isku xidhnaansho islaamku uu sabab u noqday ayaa horumarka noocaasa mujtamacaasi ay ku gaadheen oo wixii la qabanaya dan guuda si wada jiraba wax weeyaa loo qabanayay laakiin haddii qabiil waliba dantiisa gaarkaa uu ka dhex eego waxa la qabanayo ama qof waliba ummadaasi horumar gaari mayso masaalixdeeda danaheeda guudna waa dayacmayaan qabyaaladdu waxay ka mid tahay asbaabaha ugu waaweyne keena waxyaabaha ilaahay xurmada u yeele uu ilaaliyey islaamkuna uu usoo degayba ilaalintooda iyo dhowritaankooda in meel lagaga dhaco waxay sabab u noqotaa qabyaaladdu in dhiig la daadiyo inagu dagaallo fara badan ragga dhalinyartahay dagaallo fara badan oo qabiil ku salaysan waxweynu ka soo gaadhay laakiin maynaan soo gaadhin kuwa laga sheekeeyo laakiin bal dadka waaweyn warayso waxaaba soconaysaa dadka imikaaba loogu qaatiba markay noqoto dagaalada qabyaaladda ku salaysan yacnaa reeruuse isu leyn jireen mararka qaarkood ay dhici jirtay laba reer inay yidhaahdaan waxba yaana iskaga keen hadhine xeray noo ooda tana xero inta la ooto ood weeyna lagu soo jiido xeradaa ta haye isula baxa warmaha iyo midiyaha halka ayaa ka baxaya ka nool halkaa ka baxaya waa kuma deetana meesha ay noqoto dee mayd goglan iyo dhiig qulqulaaya dhiigga maxaa lagu xalaashaday ma gaala dadkan lalaynaya ee meesha lagu xaraysta soo dad muslimiina maaha waa qabyaalad waa inay reer kani wuxuu kan ku dilayaa yani waa reer hebel reer hebelna nacayb iyo colaad ayaa naga dhexeeya wahaakada dagaalada dhici jiray oo dhan waxay ku salaysnaayeen qabyaalad waxaa la daadinayana wuxuu ahaa dhiig islaam buu ah dhiigga islaamkana ilaahay uu xurmeeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam kacbada isagoo ag jooga uu yidhi wallaahi qadarkaagu kacbada iyo karaamadaada iyo sharaftaadu ilaahay agtiisa aad bay u weyntahay laakiin qofka muuminka ah ayaa kaa qadar iyo xurmo badan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa laqatlu imri'in muuminin ahwanu cala allahi lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli imri'in muumin adduunyadaniba inay baaba'do marka dadka muuminiinta laga dhex saaro ayaa ilaahay agtiisa ka fudud qof muumina in la dilo kaasi ayaa qabyaaladdu qofka qofkaasi ayaa qabyaaladdu dhiiggiisa ay xalaalaynaysa oo ay banaynaysa oo loo dilaya qofkaasi waa reer hebel alqatlu bilhawiya qolamaa tahay reer hebel khalaas wax dembiya uu sameeye ma jirto waxaa lagu dilayaa kownuhu min ahli fulan inuu reer hebel ka mid yahay baa lagu dilaya wahaakada waxaa qabyaaladdu ay banaysaa nahbu amwaali nnaas dadka xoolahooda in la boobo qasbi in lagu sameeyo la dhaco ayaa qabyaaladdu ay banaysaa oo geela sida loo kala dhici jiray taariikhda soomaalida marka la eego waa mid macluum ninka xoolihiisa la kaxaysanaya maxaa xoolihiisa loo kaxaysanaya waa inuu reer hebel uu ka mid yahay kan kaxaysanayaana reer kale uu ka soo jeedo intaas ayaa xoolihiisa lagu xalaashaday oo weliba loo arkaayey yacnaa dadka sidaas samaynayay umay arkahayn inay yihiin dad xaaraan samaynaya waxay u samaynayeen sida xalaashoo kale ayay ficilada noocaasa u samaynayeen ilaa iminka ayay jirtaa waad maqlaysaa yacnaa gaadhi reer hebel leeyihin baa meel heblaayo lagu qabsaday oo gawaadhidii qolada qabsatay qabiilkaa ayaa halkan lagu qabsaday nin reer hebelaa la dilayoo nin reer hebelaa loo dilay wman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi lqatli bu uhi ilaahay inahu kana mansuura yacanaa marka qof la dilo in la yidhaahdo yaa reer hebel qofka uga dhigma waa min umuuri ljaahiliya ayay ka mid tahay islaamkuu la dagaalamo meesha uu ka saaray qofku wuxuu xaq u leeyahay qofkii qofkiisa dile sida ulakaca u dilay inuu qisaasto laakiin qof kale inuu u tallaabaa waa dulmi weeye tacadi wakadalika dhaca xoolaha markay noqoto kii xoolahaaga qaatay yacanaa xoolahaagii u doono laakiin xoolo dad kale ay leeyihiin in ninkaasi qaadashadiisu ay ku xalaalayso maadaama ay isku reer yihiin hada min umuuri ljaahiliya acraadda cirdiga iyo dadka dhegtooda iyo sharaftoodu waa waxyaabaha islaamku aadka u ilaaliyey arrimo fara badanna waa la mamnuuco shareicada islaamku way mamnuucday iyadoo la ilaalinayo dadka muslimiinta sharaftooda iyo cirdigooda iyadoo la dhowrayo qabyaaladdu cirdigaana waa banaysaa oo dadku inay iscaayaan oo isxaqiraan oo ay isu faanaan oo qaarkood kibir ay muujiyaan iyo iska sarraysiin kuwo kale ay iska sarraysiinayaan ayay sabab u noqotaa waxay sabab u noqotaa xan dadku inay isxantaan oo reer dhan ayuu qofku xamanaya fiihim asaalix waalaalix mid xun iyo mid wanaagsaniba waa ku jira laakiin isagu iyagoo ka maqan intuu iska eego hadduu doon u weydiinaya wuxuu odhanayaa reer hebel maya cidi nagala joogtaa maya markaasuu ku miisaya reerkii oo dhan isagoon kala qaadqaadin cayda hadalkeedaba daa oo qabiil dhanoo isku raran fiihim wliyaa llah wa fiihim asaalixuun wa fiihim alakhyaar wa fiihim alculamaa qabiilka waxaa ku jira dad awliye ilaahaya dad saalixiina dad akhyaara dad ahlulcilmiya oo waxyaabaha xunxun waxa weeyaan ka fog kasaa qabiiladii oo isku duuduuban buu caayaya oo reer hebel waa sidaa reer hebel waxaasay yaqaanin reer hebel waxaasay ku sifaysan yihiin qabiil dhan buu caaya rag iyo dumar aad baa maalmahan waxa weeyaan doorashada ka dambeeyey arrinta noocaasa aynu u maqlayn dad shaarica mariyo qabiilo dhan waxa weeyaan caayaya oo cid waliba ay ku jirto qofka qof qura caaya ayaa laga yaabaa haddaanu ka xalaashan inuu yowma alqiyaama yimaado isagoo muflisa sooma oo xasanaadkiisii la siiyey dad qofkii u caayay haddii xasanaadka ay dhammaadeenna qofkaa dembigiisii dusha laga saaray bal ninkii qabiilo dhan oo laga yaabo inay tahay boqol kun oo qof caayay ka waran maxasanaad baa ku hadheed malaynaysaa kaa hadduu arrintaa la dhinto sayi-aad iyo xumaane intee leeg baa dhabarka loo saaraya ila marka xasanaadkiisu dhammaadaan xumaanahoodaa lasoo qaadaya dusha laga saaraya soo ma boqol kun oo qof buu caayay ama konton kun oo qof reer waxa weeyaan ka kooban dembi intee leeg buu dhabarka kaasi uu ku qaadaya dembi aada iyo aada u weyn walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa uu ka digay uui ina min afra alfira an yaqdaxa ashaaciru fi lqabiilati biasriha been iyo dembi waxa u weyn ninka gabayaagee had iyo jeer arrintaa waxaa ku dheereeya gabayaaga waxaa arkaysaa nin reer dhan waxa weyaan u gabiyey oo caayay qofka aan gabayaa ahayn ee hadal markaa aan tix ahayn ku caaya isaguna waa la mid waxaa ka mida buu rasuulku dembiyada u waaweyne u xun inuu qabiilo dhan ninka gabayaagi u caayo oo waxuu ka sheego ka ga-aan gabayaaga ahayna sida aan tilmaamay waa la mid weeyaan arrintaasi aad bay inoogu badan tahay ilaahay ha laga baqdo oo arrinta noocaasa ha la yska daayo oo qofka yaanay caatifadan iyo casabiyadan qabyaaleeda ku jirtaa yaanay xuduudda ilaahay dhaafinin yaana waxa uu wax ku qiimeynayaa ayaa noqon reer hebel oo u muuqda oo tashafi iyo aargoosi cadaawad iyo colaad qabyaaloodoo u qaba awgeed yaanay ku kalifin dembiga intaa lega aynu tilmaanay qofku dhabarka inuu rito qabyaaladdu mar haddii ay dhiiggii daadinayso oo maalkii ay dhacayso oo dadka cirdigood iyo sharaftoodii meel ay kaga dhacayso oo dadkii qabyaalad awgeed bay isu caaya qof dhanoo waxaad arkaysaa lagu caayo inuu reer hebel ka mid yahay miyuu inugu jiraa qof doortay reerka uu ka mid yahay oo inta qaa'ima min asmaa'i alqabaa'il loo soo bandhigay liis magacyada qabaa'ilku ay ku qorayin la yidhi aduu ka dooro oo dabeetana doortay oo yidhi anigu khalaas reer hebelkaasaan doortay inaguma jiro sida aynaan u dooran midabka iyo jirhkeenna iyo labnimada iyo dhadignimada iyo dee reerahan aynu ka soo jeednana maynaan dooran walihaada qofku waxaanu isagu dooran dee laguma cayi karo asifaatu tardiya baa la idhaha qofka lagumana ammaano oo ammaan kuma mutaysto lagumana caayo qofka waayo wax ikhtiyaarkiisa ku yimi maba ahaba in lagu caayaano waa caqli daro isla markaa waa jahli arrinta noocaasi mar hadday qabyaaladdu saddexdaaba ay dhaawacayso walaa shaka dadkana diintoodana waa dhaawacaysaa oo qofka waxa weeyaan qabyaalo dadka ku colaadinaya ama ku nacaaya ama ku caayaya ama dhiigoodii ku xalaashanaya ama maalkoodii iyo sharaftoodii laa shaka inay diintiisu dhaawacantay oo iimaankiisu waxa weeyaan uu daciifay oo darajooyin hoosuu u dhacay qofka caqligiisana waxbay yeelaysaa oo marka dambe qofku hadduu iska dayn waayo hadalhaynteeda wuu ku waalan doonaa waxaa dhici doonto qofku inuu ku waasho marka dambe oo caqligiisana uu ku waayo waynu maqallaa ninka hebelha reer hebel buu ku khafiifay dad waalwaalo reera un caayo samad arag markooda hore ay miyirka qabeen ayaa arrinta noocaasi ay ku fara badnayd deetana markii ay waasheene caqligii ilaahay ka qaadayna waaba dhici kartaaba in sababta waali oo taa ay ahayde wixii markii ay miyirka qabeen qalbigooda ku badnaa ee ku xooga weynaa ayuunbuu carabkoodu soo dallacayaa intaa ay daldalayaan isagoo waalan buu reera unuu caayaya markaa diintii iyo caqligii iyo dhiiggii naftii iyo maalkii iyo cirdigii shantii ay shareecada islaamku ilaalinaysay ay u timiba ilaalintooda shantiiba baashu waxbay yeelaysaa waxay duminaysaa qawaaciddii xoogga badnayd iyo seeskii adkaa ee islaamku uu ku dhisay mujtamaca islaamiga ah walihaada baa rasuulku uhi almuslimu akhu lmuslim muslim waa muslim walaalkii maxay ku walaaloobeen islaamnimada laa yadlimuhu walaa yakdiluhu walaa yakdibuhu walaa yaxqiruhu ataqwa hahuna muslim waa muslim walaalkii walihada mar hadduu walaalkiiyo dulmiyi maayo af iyo adin midna ku dulmiyi maayo mar haddii walaalkii uu yahay hoojin maayo waa u nusraynaya bilxaqi buu ugu nusraynayaa oo haddii uu gardarayana uu qabanaya oo waa taa uhiilintiisu haddii laga gardara yahayna gardaradu ka celinaya inta awoodiisa xaqiri maayo waaba walaalkii ma qof walaalkii xaqiraad aragta ma xaqirayo weliba nasab iyo abtirsiin ku xaqira rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi min bixasabi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim shar kaleba haddaanad samayn lahayn waxaa shar kuugu filan miisaanka xumaantaada culaysya yowma alqiyaama inaad walaalkaaga muslimkaa aada xaqirto taasaa kuugu filan haddaad qabiilo dhan xaqirto maxaad umalaynaysaa almuslim kulu lmuslim cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirdu muslim kastaa muslimka kale waxaa xaaraan ka ah dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa waxay sabab u noqotaa qabyaaladu kibir iyo isla weyni dada kale in la xaqiro iyo in la caayo laqwi bay sabab unoqotaa dadka quluubta engejiya khayrka iyo cibaadaadka waxa weyaan ka fogeeya waxay sabab u noqotaa qofku xaqi inuu aqbali waayo maadaama xaqu reer hebel uu ka yimi ama hebeloo reer hebela maadaama uu ka yimi dad baana islaamnimada ka hor istaagta maantana waa laga yaabaa dad inay islaamnimo inay ka hor istaagto cilmi iyo xaq loo sheegayo odhaa war waa kuma wadaadkana u cadeeyey waa hebel waa qolaba anagay reer hebel diin noo sheegayaan weligood bay geelqaad ahaayeen ya subxaan allah xaqii waxaa ka hor istaagta arrinta noocaas waa micwalu hadmin baynu odhan karnaa waa madaraq wax lagu dumiyo oo dadka aan meel fayow aan uga tegahayn dawadeeduna waa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dawiyey wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraq iyo dadku inay noqdaan kuwo wax ku qiimeynaya wuxuu ilahay wax ku qiimeeyey oo dadku ay noqdaan kuwo raadinaya oo qiimeynaya waxa ilaahay agtiisa yaalla ee sharafa iyo ammaana iyo jannaa iyo naciima oo dadku ay u noqdaan islaamnimadii si dhab ay ugu noqdaan barasho ahaan iyo ku camalfalba iyo ku toosnaan oo islaamnimadaa kuwa wax ku qiimeynaya ay noqdaan markaasaa cudurkaa laga dawoobi karaa dhibaatooyinkiisaana ummaddu ay ka badbaadi kartaa waktigii ayaa intaa ku dhacay baa la leeyahay wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi wa cala aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kaiira wbaaraka allahu fiikum wajazakum allah khayra